بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث الأربعون مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق عليه درسنا حديثك أفرتناد مكبلا بنيا حديث كاس abuu hureyra ayaa nebiga ka warinaya calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam matlu lghaniyi qofka xoolaha leh oo haniga meermeerintiisa xaqii lagu lahaa u meermeeriyo dulmun waa dulmi wey wa idaa utbica axadukum midkiin haddii la raaciyo oo qof kaloo xoolo ku lahaa qofkii oo xoolaha ku lahaaba wuxuu ku wareejiyey qof kale calaa malii'in mid xoolo haysto oo buuxo oon faqiir ahayn haddii lagu wareejiyo falyatbac ha raaco ha ku wareego xadiidkaas muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa soo saaray kadalika imaam tirmidi iyo nasaa'i abu daawuud ibnu maajah imaam axmed intaba way soo saareen xadiidka laba qaybood buu ka kooban yahay qayb ou xadiidku ku xafinaya dadka waxa la yidhaahdo xusnulwafaa in uu qofka xaqa lagu leeyahay si wanaagsan uu u bixiyo uu iskaga guto iyo xusnul istiifaa qofka xaqa ka maqan yahay inuu xaqiisi si wanaagsan ku qaato kan lagu leeyahayna inuu si wanaagsan ku bixiyo xadiidka halkaasaa laga qaadanaya nebigu wuxuu yidhi matlu lghaniyi dulmun macnaheedu waxa weeye qof xoolo leh ayaa qof kale xoolo ka dayntay dayn buu ka qaatay qofka isagoo xoolo leh wax waa dayman kara waa u baahan karaa markuu xoolaha daynsado qofkii uu ka daynsaday ciddii daynta uu ka qaatay ayuu isagoo bixin karo you berri ii soo noqo maya bisha aakhirkeeda ii imow maya soo u wado meermeerinaa la yidhahda waxba ma siinaayo inuu sidaas sameeyo isagoo awoodi karo inuu xoolihii bixiyo inuu meermeeriyo waa dulmi waa dulmi sidaa darteed buu nebigu yihi matlu lghaniyi dulmun faqarada kaleo xadiidka uu ka warramay waxa weeye wa idaa utbica axadukum calaa malii'in falyatbac qofkan xoolaad dayn baad ku leedahay markaasuu wuxuu qof kaloo isagu xoolo ku lahaa laakiin xoolo leh ama uusan ku lahayne yacni inuu ka bixiyo diyaar u ah xoolahaas ayuu leeyahay war aniga hadda waxba kuma siinaayo mana haye hebel ayaa xoolihii bixinaya aada lahayd saa ku siinaye ku wareeg haddii hebel uu nin xoolo bixinaayo uu yahay xoolana haysto uu yahay inuu ku wareegaa la rabaa oo qofkaa kale oo xoolihiis u doonto xadiidka labadaas qaybood buu ka hadlay qaybta hore oo matliga matlulqaniyi dulmun uu nebigu yidhi meermeerinta waxa soo geli karo yacnii qofka oo xaqii oo kugu lahaa aad ku cuslayso bixitaanka siismadiisii aad siin lahayd bixintii aad bixin lahayd shaygii waajibka ku saarnaa inaad ku cuslayso yacni arrinkaas weeyaan waana dulmi nebiga dulmi buu ku tilmaamay lanna qofka haniga la yidhaahdo waa kee alghaniyu huwa aladii cindahu mawjuudaat maaliya yaqdiru biha cala alwafaa'i buu leeya sheikhu hani waxaa la yidhaahdaa qofka xoolo leh xoolihiisana ay mawjuud yihiinoo joogaan awoodi karana inuu xoolihii bixiyo kaasaa haniga la yidhaahdaa xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa qofka xoolaha daynta qabaa hadduusan hani ahayn oo mucsir uu yahay faqiir waa deen buu qaatay waa faqiir waxba ma hayo markaasoo kale waxaa laga rabaa qofkii deynta bixiyey maadaama qofkan uusan xoolihii haynin faqiirna uu yahay inuu sugto ilaa ilaahay uu ninkaa qofkaas xoolo kale uu soo geliyo waa midda ilaahay uu leeyahay fii suurati albaqara wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara hadduu qofku deyn qabo dayntiina uu bixin waayey oo faqiir ou yahay waxaa laga rabaa fanadiratun ilaa maysara qofka xoolaha iska lahaa inuu sugo ilaa qofkaasi uu xoolo ka helo xoolo uu ku bixiyo ilaa uu helo waa inaad sugtaa saasaa la rabaa waa samaaxada ay diinteennu leedahay bay ka mid tahay weeyaan xoolaha oo la qaato oo qofka kale xoolihiisaoo la qaataahi ma ahan dayn keliyahoo lagu qaatee waxaa soo geli kara dulmiga wej kasta oo dariiqo kastoo aan xaq ahayn wixii lagu qaatoo kale waa soo gelaya waxaa ka mid ah xoolihii baad xoog ku qaadatay waa dulmi wey qof xoolihii inaad xoolo qaadato xaqaadan lahayn baad qaadatay waa dulmi wey waxaa ka mid ah xatooyada sariqa ku samaysa xoog kuma aadan qaadan sariqada waxaa waaye xoolo meel lagu ilaaliyey oo dhowrsan ayuu si qarsoodiya u xadaya oo u qaadanaya marka khasbiga waxaa la yidhahda iyo sariqada waa kale labo khasbiga waa bob xoog qofka a uga qaadato kanna waxaa la yidhahdaa tuuga wey waxaa soo gelaya dulmiga xaqa lagu leeyahay oo qof kale oo kugu lahaa inaad inkirto waxba iguma liid haddaad tiraahdo qof xaq kuu lahaa dayn kugu lahaa xoolo kugu lahaa baad inkiraysaa inkiraadaas way soo gelaysaa dulmiga dulmigay ka mid tahay waxaa dulmiga ka mid ah qof aadan waxba ku lahayn inaad tidhaahdo xoolo iga qaba oo dusha aas u saarto hebelan xoolo ku leeyo maxkamad sidaa ku geyso kula dagaalanto ama ummad us yacni gar loo fadhiisto waa dulmigay ka mid tahay weeyaan marka waxaa dulmiga ka mid ah xaqii lagugu lahaa inaad berriyan bixina saa dambaan bixina aad tidhaahdo meermeeriso dulmiga ayay ka mid tahay weeye waxaa dulmiga ka mid noqon karo xoolihii lagugu lahaa hadday boqol ahayd inaad tidhahdo aniga lixdan ama kontanaa igu leedahay wax kale iguma lihin oo xaqi qaar ah ka inkirto waxaasoo idil dulmigay soo gelaya marka matliga keliya meermeerinta keliya maaha meermeerinta keliya maaha dulmiga intaasoo idil baa soo gelayso dulmigana nebiga muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam aulmu dulumaatun yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha mugdiyaal wey saaxibkeeda mugdi buu ku jiraya marka dulmiga lama ogola qaybtaas hore uu nebigu ku sheegay madlulkhaniya dulmun waxa weeye waa qaybtii hore wey qaybta labaad wa idaa utbica axadukum calaa malii'in falyatbac uu nebigu yidhi waxay tilmaamaysaa xusnulistiifaa qofka inaadan dhihin aniga cid kale iguma wareejin karta adaan kaa rabaa waxba maba u hayaba war ninkaana xoolaa haystee waa kugu wareejiye wax xoolahaadina waa laguu hayaye qaado yacni ka doono inaa aaddaa la rabaa oo ka doonato marka inaadan qofkii iscaajinin oodan dhihin adigan kaa rabaa ayay qaybta dambena ka hadlaysaa wey marka waa xusnul istiifaa wey maxaa yeelay nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu albukhaari fii saxiixi oo ku warinayo wuxuu yidhi raxima allaahu imra'an samxan idaa baaca wa ida ishtaraa wa ida iqtada ilaahay ha u naxariisto qofka markuu beec ku jiro tasaamuxiisa iyo cafwigiisa uu badan yahay oo dadka u sahlo beeca aana ku dhibin allah ha u naxariista buu yidhi markuu wax soo gadanayo dadka u fududeeyo markuu asagu beecinayo dadka u fududeeyo markuu xaq gudanayana oo qof xaq ka gudanayana u sahlo u fududeeyo marka xaq baad gudanaysaa inaad tidhaahdid ku adkaysoo tidhaahda maya nin aadi maaye adaan kaa rabaa ninkaa kalena uu leey war waa kan waxaad anaa ku siinaye iga qabso waxa weeye lafteeda ducadii nebigu ku weynayaa calayhi salaatu wasalaam qofka wey marka waxaa la rabaa mucaamalaadka inay musaamaxa ay jirto in laysi saamaxo oo samxi iyo dabacsanaan iyo qofka uu ku dhaqmo hadday mucaamalaad tahay oo tijaara iyo wax lamida idinka dhexayso hadday tahay wax kala gudasho haddii ay tahay qadaa iyo xukun iyo wax lamida uu yahay shay kasta kulligii tasaamuxu u baahan yahay tasaamux ayuu u baahan yahay walidaalika dadka sifooyinka tujaarta ah ee ganacsatada ah ee sifadaa wanaagsan qofka marka isa daynta uu ka qaata aanan ku dhibin oo gudashadii aanan ku dhibin markii dayn laga soo doonto aanan dhibin mucaamalaadka aanan dadka ku adkaynin oo tasaamuxa badan qofka iska bixin waa iska cafiyo waxyaalo badan sameeya isagoo qaniya ilaahay subxaana wa tacaala qofkaasoo kale faraj faraj kale u fura meelo badan ba wax ka soo gala liajli tasaamuxaas iyo wanaagga uu dadka u sameeyey ayaa ilaahay risiq badan ku siiyaa weye barakaad badan buu ku helaa wey haddii maalan qofka mumaatilka ah oo qofka meermeerinaya haddii qofkan xoolaha ku lahaa oo maxkamad geeyo ou dacweeyo haddii markaa ou guto xoolihii markii la dacweeyo ou dhiibo falilaahi alxamdu haddou dhiibi waayo maxkamadda waa inay tacsiir ku samayso waa la casaaraya cuquubaa la saaraya ganaax ayaa lagu samaynaya ilaa xoolaha uu guto amase qofkii daynta ku lahaa ama xoolaha ku lahaa ou saamaxo xoolihii ilaa uu bixiyo ama qofka uu saamaxo waxa weeyaan waa la tacsiiraya weyaan haddii dacwadaas la dacweynaayo xoolo ay ku baxaan qofkii dacwadiisii ninkan daynta kaa qabo baad si aad ku dacwaysaba kharashaad bixisay dacwadaas kharashka aad ku bixiso oona dulmi ahayna xaqaada aad ku raadsanayso aad ku bixisay qaadiga wuxuu xukumayaa dayntii lagu lahaana inuu dhiibo kharashka ninkan uu galayna inuu bixiyo sababta sababtiisuu u galay isaga sababtii ayuu u galay weyaan arrimahaasoo dhan ayaa qofka laga rabaa weeye xadiidka waxaan kaloo ka qaadanaynaa baabulxawaala baabka la yidhaahdo alxawaala macnaheedu waxa weeye qofka haddii la xawilo meel kale lagu wareejiyo inuu xawaaladaas siday tahay u qaato oo taxwiilkaas ou yeela baa laga rabaa laakiin hal shardi baa ku xiran yahay marka qofka lagu wareejinayo waa inuu qof xoolo haysto uu yahay laakiin qof aanan xoolo kala haysanin oo amase mumaatilkii ka sii daran oo ka sii xun oo darar iyo dhibaato iyo kala kulmayo la og yahay hadduu kugu wareejiye ma aqbalaysid waa taqaanaa mid kaloo kii ka sii daran oo sow kan kuu meermeeriye kuu meermeerinayo amaba faqiirahon waxba haysanin hadduu ku yidhaha ku wareeg kuma wareegaysid waa diidaysaa weeyaan lama yeelayo ma doonayaan laakiin qof haniya markii uu kugu wareejiye xoolana haysto bixinayana wixii waad ku wareegi maalintaad ninkaa ka wareegto oo ninkaa u wareegto kii xoolaha lagu lahaayo hore dimadiisa beri bay noqonaysaa wax lagu leeyaha ma jiro marba hadduu ku wareejiyey oo aad aqbashay qofkaanna uu qani ahaa bixin karo qofkaas xoolaha awal kaa qaatay beri buu noqonaya wax dambe ugu soo noqonayso ma jiro marka xadiidka arrimahaas ayuu ka warramaya alxadiidu alarbacuun can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nabigeenna wuxuu leeyahay matlu lghaniyi dulmun qofka haniga meermeerintiisa oo saaxibulxaq uu meermeeriyo waa dulmun waidaa utbica axadukum midkiin haddii la raaciyo calaa malii'in mid xoolo haysta haddii la raaciyana falyatbac ha raaco ha ku wareego qofkaas hadduusan faqiir ahayn ama mumaatil asagoo kaleeta uusan ahayn ha ku wareego xoolihiisa ha ka doonta wey alxadiiu alxaadi walarbacuun xadiidka koob iyo afartana can samurata bni jundubin radia allaahu canhu qaal saxaabigaa samurata bni jundub la yidhaahda ayaa laga wariyey inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi cala alyadi maa akhadat xataa tu'addiihi cala alyadi gacanta dusheeda waxaa ah waxaa waajib ku ah gacanta maa akhadad waxay qaaday xataa tu'addiihi ilaa ay gudato yacnii inay gudato wixii ay qaaday inay bixiso celiso ayaa waajib ku ah wey wixii aad soo qaadato gacantaadu soo qaado waxay waajib ku gacantaa laga cabira lakiin adaa lagu jeeda waxaa la yidhahdaa waa min itlaaqi aljuz'i wa iraadat alkulliya la yidhahda jirkaada qayb ka mid a haddii la sheego adoo dhan baa laguu jeeda ee gacan ma aha gacan keligeese wax loogu yeelana adaa lagugu leeyahy saasaa loo jeeda qofka wixii ou qaado waajib baa ka saaran ilaa xoolahaas ou dhiibo inuu dhiibo waa shay ku waajibo rawaahu ahlu sunan asxaabu sunan ayaa wariyey ila anasaa'iyu imaamu anasaa'i mooye inta kale waa ay soo saareen xadiidkaasi weye xadiidkaas imaam axmedna wuu soo saaray laakiin sanadkiisa waxaa la yidhahdaa waa daciif sheekh naasir iddiin alalbani xadiidkaas sanadkiisa wuu daciifiyey laakiin xadiidka macnuhu ka hadlay macno wanaagsan waaye wain kaana daciifan xadiiska daciifba ha ahaadee macno wanaagsanuu ka hadlaya wuxuu ka hadlayaa xadiidka wuxuu ka warramay qofka waxa uu qaado ama xaq ha ku qaado ama xaqdarro ha ku qaado inuu guto xaqdarrada markuu ku qaado waxa weeye xaqdarruu ku qaadaya sida maalan xoolo uu xoog ku soo qaatay oo kale waa soo booday waa dhacay xaqa markuu ku qaadayana waxa weeye rahan baa looga dhigay rahanuu u haystaa alaabbuu dhiibay waxaan buu rahan u dhigta asagana xaq buu u haystaa looga haya ama meel buu kiraystay ijaaro wey meel buu kiraystay xaq islaameed buu hayaa oo gacantu ku haya kiradii asagaa hayo ama waa lagu ammaanaystay ammaanuu hayaa waxaasoo dhanba waa shay xaqa wey wuxuu soo dhacay maaha rahantu waa bannaan tahay ammaanada waa lagugu ammaanaysan karaa ijaarada waad la wareegi kartaa waad ijaaran kartaa waa shay mubaaxoo xaqa wey labadaba ama xaqdarra ha ku soo qaato xaaraam ha noqoto ama xalaal ha ku qaateen inuu guto baa la rabaa oo xoolaha uu dhiibo baa la rabaa tan hore oo xaqdarrada uu ku qaado shayga uu soo qaatay barri qiyaama hadduuse isagoonan gudan ow dhinto ayadaa lagu cadaabaa shayga laftiisa cadaab looga dhiga qofka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay taako dhul ah qofkii dulmiyo dulmi ku qaato in ilaahay subxaana wa tacaala toddoba dhul in qoorta loogu duubi doono cadaab looga dhigi doono yani saasuu nabigeena leeyahay calayhi salaatu wasalaam man dalama qiida shibrin min alardi tuwiqahu yowma alqiyaamati min sabciina ardi qofka taako qadarkeed oo ardo ah dhul ah boob ku qaato ama xoogo ama khiyaano berito toddoba dhul ayaa qoorta loo geliyaa uusan qaadi karaynin weeyaan marka qofka wax boobo oo xoog wax ku qaato ama khiyaano wax ku soo qaatay waxaa laga rabaa inuu xaqii lagu lahaa dadka uu iska celiyo intuusan dhibanin ka hor inuu celiyo haddii xoolahaas intaad haysato boobka a ku haysatay ay wax ka nusqaamaan hadday wax ka nusqaamaan nusqaantii inuu kabo ayaa la rabaa shaygii intii ka hartay iyo intuu ahaa wixii ka dhimana inuu dhammaystiro qiimihiisii inuu bixiyo baa la rabaa inuu xoola yacni inuu dhiibo baa la rabaa shayga qiimihiisi inuu dhiibo haddii shayga agtiisa oo ku wada baaba'ay ma nusqaamin shaygoo dhan baa dhumay waa damaanad waa daamin inuu bixiyo baa laga raba hadduu shayga dhan baaba'o shaygaas intuu haystay gurigaas intuu ku jiray gurigaas intuu ku jiray kiradiisi baa laga rabaa gurigaa ijaarada uu ku jiro oosan bixin jirin oo xoogga uu ku haystay inuu kiradiisa bixiyo baa laga rabaa wey waa laga rabaa hadda laakiin soomaalida kii guryaha bililiqada ku haystaa lacag loogu dara si oo uga baxa isagaa lacag lasii siina yani intuu ku jira kiradeeda in laga qaado sharci ahaan ayaa la rabaa wey marka cala alyaddi maa akhadad gacanta waxay qaaday baa laga rabaa inay dhiibto ay gudato baa la rabaa haddii qofka uu aamin ahaa maalan qof amiin aad wax u dhiibatay ood ku aamintay xoolihii aad u dhiibatay baa baaba'ay waxaa loo fiirinayaa xoolahan ammaanadaa ugu dhiibatay in uu ku tacadiyey tafriid iyo tacaddi labadaasaa la yidhaahdaa xoolihii iska dayacay meel buu iska dhigay markaasaa la xaday oo meel macno lahaynu bannaanku iska dhigo waa la qaatay wuxuu ku sameeyey tafriid asagaa ku xadgudbay oo isticmaalay ama daduu iska siiyey waa tacaddi baa la yidhahdaa markaasoo kale waa daamin ammaanadii xoolihii waa laga rabaa keenan la leeyahay hadduu labadaas midkood ku sameeyo waxaan ammaanay ahayd waa laguu dhiibtay tacaddi baa ku samaysay waa lagaa rabaa inaad bixisaa lagaa rabaa haddaadan tacaddi iyo tafriid labadaas midna aadan ku samaynin kumana aadan xadgudbin mana aadan dayicin labadaas midna haddaadan samaynin wax lagugu leeyahay ma jiro maxaa yeelay wax awooddaada ka baxsanay ku baaba'een xoolihii meel fiicanaad dhigtay waad ilaalisay adiga kuma aadan ma aadan isticmaalin waxa waye dhulka gurigii baabtay xoolihii waa la gubteen tuug baa inta yimid oo jabsaday wixii oo khasnadiiba inta jabiyo xoolihii kala baxay falaa damaana calayka wax damaanoo lagaa rabo ma jirto fi shariica alislaamiya wey waxaa la mid ah shayga aad soo caariyeysato caariye ahaan aad usoo qaadato ta ammaanay ahayd caariyada shayga usoo qaadato waxaa tiri caariye muddaan kuu soo haynoo kuu soo celinayaa wey kaasoo kale caariyadaasi waxaa la rabaa in markaa ka dhammaysato muddadii ay dhammaato ama dantaada aad ka dhammaysato inaad qofkii u celiso haddii ninkii iska lahaa kaa caariyeyso qofka iska lahaa uu ku yidha ii soo celi inaad u celiso baa la rabaa haddii intaadan celinin ay ay maaragtay caariyadii ay baaba'do oo halaagsanto yacni shaygii aada soo caariyeysato wuxuu doona ha noqdo waa waa baaba'ay culammadu waxay leeyihiin saddex qowl bay qabaan shiikhuna uu soo guurinayo culamo qaar ka mid a waxay leeyihiin waxaan waa caariyo mar kastaba waa daamin waa inuu bixiyo wey ama yuusan ku tacadinin yuusanna maaragtay dayicinin waa laga rabaa wey qolana waxay leeyihin maya ma damaanayo wax damaano laga raba male maxaa yeele amaanay la mid tahay caariyada amaanadii oo kale la mid tahay damaanad lagama rabo hadduusan tacaddi iyo tafriid ku samaynin qolo way kala saarayaan oo waxay leeyihiin haddii markii hore shardi laga dhiga caariyadan aad iga qaadatay hadday baaba'do maaragtay dhib ku dhaco adaa hadhowdi gudayo haddaan shardiga haddii lagu xiray ouna aqbalay wuu dhiibaya haddii uusan markii hore shardi lagu xirinna wax laga rabaa himarahay leeyihin maxaa yeele tacaddi iyo tafriid midna ma uunan samaynin waxaa la mid ah oo arrintaa la mid a waxaad aragtay nin majnuuna oo qaraabadaadaa ama ahalkaagaa ama aad taqaano ama jiiraan aad tihiinoo majnuuna ama safiiha ama ilmo yara oo xoolo gacanta ku haysto xoolo haystaad aragtay marka waxaa ka baqday waa majnuun waa nin waalan xoolihii waa ku ciyaaraya waa ilmo yar wax tawjiihiye ma leh xoolihii ku ciyaaraya xoolihii baad ka qaaday inaad u xifdiso dartii baad uga qaaday xoolihii baa baaba'ay markay baaba'aan waxaa la fiirini ma adaa ku tacadiyey mise waa dayacday adi maa ku xadgudbayoo sameeyey mise waa dayacday labadaasaa la fiirini haddousan tacaddi iyo tafriid midna ku samaynin oo xoolahaas isagoo xifdinaaya aafa ay u timaado qofka muxsin uu ahaa qof wanaag samaynayo u ahaa wamaa cala almuxsiniina min sabiili qofka dadka muslimiinta muxsiniintana wax laga rabaahi ma jiro wax maaragtay laleeyahay gud ma jiro laakiin hadduu ku tacadiyey ama tafriid ku sameeyey xoolahaas waa daamin inuu bixiyo baa la rabaa xoolahooda uu celsho baa la rabaa wey waxaa la mid a waxyaalaha baadida la yidhaahdo baadida in la qaado baadi aan la oggolayn in la wato baa jirto sida maalan geel oo kaleeto iyo laguma ogol geel dhumay haddaa aragto waa soo qaadanaya anaa haynaayo lama rabo faraha ka qaadaa laleeyaha taabanin laakiin wixii kaloo la oggolaa haddii aad baadi hesho waxaa lagaa rabaa hal sano inaad naadiso waryaalaheey aad tiraahdo oo meeshii baadidaas aad ka hesho aad ka naadiso noocay doontaa noqoto hal sano haynaysa haddii qofkii iska lahaa la helo waad siini waad u dhiibaysaa haddii la waayo qofkaas isaga haddii xoolihii qof sheegta sanadka kabacdi la waayo adaa la wareegayo waad qaadanaysa xoolahaas haddii marka muddo kabacdi uu yimaado markaad la wareegto oo xoolihii adiga aad isticmaashay qofkii iska lahaa uu yimaado waxaa laga rabaa inaad xoolihii u celiso ninka iska lahaa saaxiibkooda inaad siiso baa la rabaa haddii xoolahaas ay mawjuud yihiin waa ay jiraan haddaysan jirin oo baaba'een ama adiga a isticmaashay daaminaad tahay waanad dhiibaysaa wey waad bixinaysaa waa lagaa raba xoolihiisa qofkii inaad u celiso wey marka masaa'ishaasoo idil ayaa soo gelayso mas'aladan wax alla waxaad qaadda xaq iyo xaqdarro waxaa ku qaadaba inaad gudato baa lagaa raba alxadiidu alxaadi waalarbacuun xadiidkii kow iyo afartanaad marwiyun can samurata bni jundubin radia allahu canhu saxaabigaa samurata bni jundub baa laga wariyey allah ka raadi noqday qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi cala alyadi gacantii korkeeda ayuu yahay ma akhdad waxay qaato xataa tu'addiihi ilaa ay gudato markay gudato unbay baraa'aa helaysaa oy bari noqonaysaa weyaan rawaahu ahlu sunani ila anasaa'iy alxadiidu athaani waalarbacuun xadiidkii labayo afartanaad marwiyun can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma jaabir bni cabdillaahi baa laga wariyey qaala inuu yidhi qadaa rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga wuxuu xukumay bishufcati waxa la wadaagsado oo dadku ay wadaagsadaan oo ku shirkoobaan shirko ku noqdaan wuxuu u xukumay kaasoo fii kulli maa lam yuqsam shaygaa la wadaagayoo aan la qaybin karin aan la qaybsan karaynin ayuu nebigu xukumay shufcadiibu u xukumay qadaa rasuulu llahi sal alla alay wasalam nebigu wuxuu xukumay bishufcati shufcada wadaagsiga wuxuu xukumay shufcadii fii kulli maa shay kulligii lam lam yuqsam aan la qaybin karin baa shufcadii loo xukumay waxa aan qaybsami karayn baa wadaagsiga loo yacni in idan la weydiisto qofka kaleo kula wadaagayay ayaa loo xukumay laakiin wuxuu yidhi taasaa shufco la yidhaahda fa idaa waqacat alxuduudu haddii soohdimihii la cayino soohdintii baa la cayinay oo markaan waa soohdin buu leeyahay oo labadii waa qaybsan yihiin labadii xaq waa kala duwan yihin labadii qofood waa mid walba soohdin soohdin buu leeyahay wa surifat aturuqu waddooyinkiina la caddeeyo oo waddadii jid walba loo mari lahaa shawaariicdeedii iyo meeshii laga soo gelayay meeshii laga baxayeyba loo la kala geeyo oo aysan wax isku jiraahi jirin falaa shufcata wadaagsi ma jira markaas shufca iyo qof idan laga qaadanayo lama arko rawaahu albukhaariy xadiidkaas imaamu albukhaari baa fii saxiixi ku wariyey wakadalika imaamu tirmidi iyo nasaa'ina waa ay soo saareen weeyaan shufcada asal ahaan xadiidkan wuxuu ka hadlaa baab oy fuqahadu qoraan baab shufca la yidhahda shufca la yidhahda waxaa weeye axkaamu shufca waxaa waxaa la yidhaha wax ay shufcada geli karto oo wadaagsiga uu geli karo iyo waxaan shufco loo oggolayn sida xadiidkaba uu noo ishaaray qaybna waxaa loo ogol yahay wadaagsi qaybna looma ogola qaybta xoolaha shufcada loo ogol yahay laba qaybood bay noqon karaan dhul iyo wixii ka soo haray dhulka oo caqaaraadka waxaa la yidhaahda dhismaha iyo guryaha iyo waxa lamid ah iyo wixii ka soo haraa loo qaybinaya marka wixii ka soo haray dhulka wax la yidhaahdo shufco ma gasho shufco ma jiro maalan xoolahoo kale lama wadaago yacni maaragtay shufco ma geli karto oo idan ma gelaayo alaabta kaleoo guriga uu leeyahay ama maaragtay dukaamada taallo shufco ma gasho xoolaha nuquudda lacagta lacagta ma gasho yacni wax alla wixii waxaa la yidhahdaa jamiicu almanquulaat wax alla wixii yacni soo hantida looma kala qaado guurto iyo maguurta loo kala qaadaa soo maaha hanti guurguurayso tanaqul samaynayso wax alla wixii guurguuro oo tanaqul samaynayo shufca waxa la yidhahda ma galo maguurtada waxa la yidhaahdo oo aan meesha ka dhaqaaqaynin kuwaasaa la yidhaahdaa ay shufcadu gashaa weeyaan sida dhulka oo kaleeto laba qofood baa waxay shirko ku yihiin guryay leeyihiin hal guri bay isla wada degan yihiin gurigaas ay wada leeyihiin labadooda u dhaxeeyo wax la yidhaahdo shufco ayaa loo xukumay sababta waxa weeye waxaan la qaybin karaynin wey shufcada gurigaanay wadaagaan markaasaa midkood wuxuu rabaa gurigii inuu iska galo qismigiisi inuu gato dhulka halkaanay shirko ku yihiin waa wada degan yihiin ninkaan halkaanu guri ku leeyahay kana halkaanu guri ku leeyahay gurigii wax wadaaho qaybiye ma jiro oo kala waddooyinka u kala baxsayn hal meela laga soo gelaa hal meela laga baxaa soo ma jeeda waddana ma dhicin xuduudna ma jirto gurigaana la wada degayoo laisla leeyahay mid baa marka wuxuu rabaa qismigiisi inuu gato oo meeshii ka tago ma iibin karo cid kale kama gedi karo ilaa qofkaa shirkada la ah oo guriga la leh oo u idna mooye koow inuu asaga ka gado wa cid kale kama gedi karti waa inaa qofkan haddaa iibinaysa tira xaqigii iisoo cel waa kaaga tagaa gurigii haddii uusan waxba haysanin waa inuu qofuu raadi ka yahay oo kuu idnay inaa siiso ood ka gadabaa la raba sababta loo diidaayana inuu qof kale ka iibiyo waxaa la yidhaahdaa wa isaalat darari can ishariiki qofka shariigga kula ah oo shirkada kula ahaa ayaa dhibka loo diidaya dhibkaa loo diidaya maxaa yeele dad kale markaa u keento asagoo gadan karo aad inta ka wareejiso cid kale u keento darar baa imaan karo dood baa imaan karto lama wada noolaan karo dhibaata kalea dhici karto sidaysan dhibaatadaa u dhicin horta asaga waa inuu gurigan marka hore aad ku wareejisaa hadduu kaala wareego falilahi alxamd hadduu qaadan waayo ciddii markaas uu ku raadi noqdo baad ka gadaysaa ood qismigaada ka qaadanaysaa wey shufcada marka haddii laakiin labadan guri kaara iridiisa iyo waddadiisa ay u gooni tahay kaasna iridiisa iyo waddadiisa ay u gooni tahay haba isku dheganaadaan hadday rabaane wax la yidhaha shufco ma jirta markaasoo kale daris waay markaas waa laba daris wey gurigaad xor baa u tahay kaasna xor buu u yahay nin walba wuxuu doonoo gadan kara laakiin haddaysan hal irid keliya uu yahay oo wax shufcada laga hadlayo oysan xuduud jirin waddooyin kala duwanna aysan jirin baa shufcada marka loo jiideeya weya marka masaladaas masalatu shufca kutubaha ayay ku qoran tahay axaadiista nabigana wax badanuu kaga hadla xadiid imaamu muslim fii saxiixi uu ku warina xadiida jaabir ibni cabdilaahi jaabir baa wuxuu yidhi qadaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam bishufca fii kulli sharikatin lam yuqsam yacni wuxuu nebigu xukumay shufcadii wuxuu u xukumay shirko kasta kulligii oon la kala qaybin karin oon qaybsami karaynin baa shufcadii loo xukumay markaasuu wuxuu yidhi yacnii wuxuu leeyahay rabcatun aw xaa'itun laa yaxilu lahu waxuu doona ha noqdo gidaar derbi baa idiin dhexay waa derbi baa isla leedihiin gidaar baa isla leedihiin waxaad wada leedihiin maaragtay dhul baad wada leedihiin oo degaan ah baad isla leedihiin markaasuu nebigu yidhi laa yaxilu lahu an yabiica inuu gado xalaal uma aha xataa yu'dina shariikahu ilaa saaxibkiisa uu ogeysiiyo shirkada la ah uu ogeysiiyo fa in shaaa akhada hadduu doono qofkii shariigga ahaabaa dhulkan kala wareegayo isagaa gadanayo haddiise ou gadana wa idaa baaca hadduu rabo inuu dad kale ka sii iibsho walam yu'dinhu uusan u idnin inuu cid kale ka gado fa huwa axaqu bihi isagaa ku xaqnimo badane isagaa laga gadaya isagaa ugu xaqnimo badan ood ka gadaysaa wey marka mas'alatu shufca waa mas'aladaas waxaa weeye labada qof oo shirkada ah oo aan dhul wax aan la qaybin karin ku shirkoodo qofka saaxibkaadaabaa ku xaqnimo badan inaad ka gaddo ka shirkada kula asagaa ku xaqboonaan badan fa huwa axaqu bihi asagaa ku xaqnimo badan marka sidaa darteed shufco maxaa la yidhaahdaa maxaa shufco geli karo maxaanan geli karin shufca waxaa geli karo oo idan lagaaga baahan yahay oo asaga mooye inaad cid kale aad ka gaddo laguu diidaya waxa weye dhulka wax aan qaybsami karin wixii qaybsami karo waddooyinkoodan ay kala duwan yihiin ama tanaqulaad sameeyo oo naqli samaynayo soconayo guurtada ay wax shufca la yidhahda ma soo gelaysa wey alxadiid athaani waalarbacuun xadiidkiis labiyo afartanaad marwiyun can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala qadaa rasuulu llahi sal alla alay wasalam rasuulka wuxuu xukumay bishufcati shufcada waxaa la yidhaha asalkeeda waxaa laga soo qaatay min ashafci baa laga keenay oo ah addammu wazawju alshafcu waalwitru soo lama yidhahdo shafciga tirada dhabanka ah la yidhaahdaa laba labada labo afar lix sideed taasoo kale ah witrigana waa midda halka ah wey marka waa wax la isla leeyaho shirko lagu yahay wey laba qof ay shirko ku tahay baa loo jeeda qadaa rasuulu llahi sal alla alay wasalam wuxuu xukumay bishufcati buu xukumay in wadaagsi ayuu u xukumay fii kulli maa shay kasta kulligii lam yuqsam aan la qaybinin wax aan la qaybin karinin oo dhan laakiin hadday faidaa waqacat alxuduudu yacni faidaa cuyinat alxuduudu baa loo jeeda xuduudii haddii la cayino oo la tacyiiniyo la sheego sohdintii ay la yaqaanoo la garanayo mucayan ay tahay wa surifat ituruqu waddooyinkiina la kala duwo oo kana waddo kale u ku imaan kara kana waddo kale ku soo geli karo marka waa jiiraanu falaa shufcata marka shufca waxa la yidhahda ma jiro weeyaan rawaahu albukhaariyu alxadiidu athaalit waalarbacuun xadiidka saddex iyo afartanaad marwiyin can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal abuu hurayra laga wariyey allah ka raadi noqday inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi yaquulu allahu tacaala allah sarreeye wuxuu yidhi ana anigu haalitu sharikayn labada shirkada noqoto kan saddexeeye baan ahay saddex baan ku ahay maa lam yakun axaduhumaa saaxibahu hadduusan khiyaanin midkood kan kale uusan khiyaanin labadii shirkada aysan iskhiyaanin fain khaanahu midkood hadduu kan kala khiyaano kharajtu min baynihima waa ka dhex baxa kama qayb qaadanaya shirkadaas buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala rawaahu abu daawuud xadiidkaas abu daawuud baa wariyey wakadalika xaakim xaakim sanadkiisa wuu tasxiixiyey dahabina wuu ku waafaqay laakiin sheekh naasir iddiin alalbani xadiidkaas waa uu daciifiyey weyaan wuu daciifinaya wey xadiidka daciifba ha noqdo macnahu ka hadlay waa macno wanaagsan wey isagana laba qof markay shirkowdo laba qof markay shirkowdo allah baa saddex ku noqda allaha saddex ku noqda maxaa loo jeedaa way barakowda meel ilaahay ku jiro khayr baa ka yimaada soo maa waxay shirkadooda way barakoobi wax weynay tari mujtamaciiba anfici ayagay anfacaysaa wax badan bay ku qaban karaan laakiin waa goorma haddaysan khiyaano aysan iskhiyaanayn labadooda haddii ay iskhiyaanaan oo midkood midka kale ou khiyaano shirkadaas ilaahay waa ka baxa meel uu rabbi ka baxayna khasaaro unbaa ka timaada faa'iide kama timaado khasaaro unbaa ka imaanayse faa'iide kama imaanaysa wey marka xadiidka waxaa laga qaadanaya sharikaadka waxaa la yidhahda inay bannaan yihiin jawaasu sharikaad noocay doontaba ha noqoto shirkada in la sameeyo inay bannaan tahay baa laga qaadan shirkadaasi way ka nafci badan tahay markay dadku shirkoobaan iyo markuu qofka keligii ou yahay waxaa nafci badan shirkada qofka keligii intuu gudi karo iyo markay dad isku tegay ay yihiin shirkad ay yihiin waxay qaban karaan way kala badan yihin waana kala wanaagsan yihiin timaartoodana way kala badnaanaysaa sidaa darteed waxa weeye sharikaadka wuxuu yacni maaragtay shareecadeenna u xukuntay in laga ilaaliyo wax alla wixii shirkadaas nusqaan u keenaya in laga ilaaliyo khiyaanada ay ka mid tahay kadibka iyo beenta uu ka mid yahay in layska ilaaliyo waa beecata xadiidka aan ku soo marnooo kale fa in sadaqaa wa bayanaa buurika lahumaa fii beycihima yacni markii run lagu shaqaysto oo labadan qofoo shirkowday iyo ka badan ay run ku dhaqmaan uma ammaano ay ku dhaqmaan uma wixii jira ay isku caddeeyaanoon maarata qishi iyo khiyaano la samaynin sharikadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala waa uu barakeeyaa weya rabbi subxaanahu wa tacaala wuu barakeeyey xadiidka intaa unbuu ka hadlaya haddii khiyaano timaadana barakadaa ilaahay ka qaada fain kadabaa wa katamaa muxiqat barakatu beycihima haddii waxa ay qariyaano khiyaano ay sameeyaan beenna ay sameeyaan barakada beecaas waa la tirtiraa weeyaan alxadiidu athaalith waalarbacuun marwiyin can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ayaa wuxuu yidhi yaquulu allahu tacaala allah sarreeye wuxuu yidhi ana anigu haalitu shariikayni labada yacnii wax wadaagto kooda saddexeeya baan ahay anaa saddex ku ah maa lam yakun hadduusan khiyaanin axaduhumaa midkood saaxibahu saaxibkiisi kii shirkada laaha uusan khiyaanin fa in khaanahu hadduu khiyaano saaxibkii oo saaxibkiisa ou khiyaano kharajtu min baynihima yacni dhexdooda baan ka baxaa labadoodaan isku daayaa khiyaanadii markaasaa ilaahay barakada ka qaadaa shirkadoodii iyo waxoo dhanna ay burburtaa ayagoona isnacaan mar haddii khiyaano timaado wey alxadiidu alraabic waalarbacuun xadiidkii afar iyo afartanaad marwiyin can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal abuu hurayra baa laga wariyey allah ka raadli noqday inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala alla alay wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi idaa maata alcabdu addoonka hadduu dhinto inqataca wuu go'aa camaluhu camalkiisu wuu go'aa ilaa min alaain saddex qof mooye saddex nooc oo dadka ka mida mooye saddexdaas nooc camalkooda hadday dhintaan ma go'ee waa sii socdaa ayagoo dhintay saddexdaas waa kuwe sadaqatin jaariya qofka sadaqa jaariyaa ka tagtay sadaqa soconayso weligeed jirayso iska socoto hadduu dhinto xataa soconayso qofka ka tagto waxa weye camalkiisii isagoo qabriga ku jiro yow maaragtay wax shaqaysanayo oo kale uu yahay camal falanayo adduunka joogo amase aw cilmin yuntafacu bihi ama cilmi lagu intifaaco cilmi lagu intifaaco oo waxtaro waxtar leh cilmi cilmu dunya wa cilmi alaakhira kow doono ha noqdo cilmi waxtaro oo qofka saaxibkiisaa oo wax ku tarayo qofka wax barana waxa weeye cilmigaas inta uu sii socdo oo lagu intifaacayo waxa weeye ajarkiisu qof u socdo weeyaan oo waladin saalixin yadcuu lahu ama waladin walad buu ka tegey waladkoo saalixin wanaagsan kaasoo yadcuu lahu u soo ducaynayo ayuu ka tegey saddexdaas qofka ka tagtaahi camalkiisi waa usii soconaya wey rawaahu muslimun imaamu muslim ayaa fii saxiixihi ku soo saaray wakadalika imaam tirmidi iyo nasaa'i iyo abu daawuud imaamu axmed intaba way soo saareen weya xadiidkaas wuxuu noo sheegay qofka waxa uu adduunkan markuu joogo waa camal camal buu samaysanaya hadduu khayr yahay iyo hadduu shar yahayba camal buu samaysanaya intuu nool yahay waxbuu kasbadaa qofka markuu dhinto horta camalkiisu waa go-aya markuu dhinto camalkiisu waa go-a ilaa dadka wanaagga ka tagta mooye kii wanaag ka tago adduunka uga tago oo wax wanaagsan jideeye waxa weeye saddexdaas naloo sheegay buu gelaya camalkiisu waa soconaya waxaa la mid a haddaad shar ka tegato oo shartii adiga aa abuurtay xumidii aad abuurtay lagu dhaqmayo ayadana xumiba kuu socoto inta xumidaas lagu camalfalayo adoo qabriga ku jiro baa cuquubadeeda kuu soconaysa ilaa adaa jideeye maxaa yeele nebigu wuxuu leeyahy man sanna sunnatan xasanatan falahu ajruha wa ajru man camila biha ilaa yowmi alqiyaama qofka sunno wanaagsan jideeyo ajarkeeduu leeyahay cid alle ciddii ku camalfashana ajrigeeday leedahay ilaa maalinta qiyaamaha waman sanna sunnatan sayi'atan yacni qof xumaan sameeyo oo ka tagtaahi waman sanna sunnatan sayi'a falahu wisruha wa wisru man camila biha ilaa yowmi alqiyaama xumidaas aad adiga jidaysay oo dadku ay ku dhaqmeen waxaad leedahay inta lagu dhaqmayo xumidaas adiga lagaa soo bilaabay ayadana sayi'aadkeedii iyo dembigeediiba kuu soconaya wy marka saddexda shay ay qofka anfacayso kan koowaad sadaqatan jaariya oo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxba waqaf baad samaysay guryaad waqaftay adiga aad ka tagatay baa tidhi waxa waye wixii ka soo baxo masaakiinta iyo fuqarada ha loo qaybiyo waa waqaf lama dhaxli karo lama iibin karo mar haddaa waqafto weeye qof milkin kara ma jiro dadka wixii aad ku waqaftay unbaa iska leh owqaafaa samaysay wixii ka soo baxo baad khayrka loogu adeegsadaa baa tiri inta caqaaraadkaas iyo guryahaas ay jiraan ajrigaada waa kuu soconaya wey wax alla waxaa waqaftoo lagu intifaaco jid baa dadka maaragtay aad u samaysay masaajid baa u dhistay maaragtay isbitaallaad u samaysay oo waqaftay guryo iskuulaad baa dhistay oo dadka diinta iyo khayrka lagu baro ummaddu yacni maarata wax ku bartaan adduunyadoodii aakhiradoodii ay ku bartaan baad samaysay kutubbaad waqaftay yacni maaragtay aad intaad kutuba intaad soo gaday baad waqaftay masaajidii ku waqaftay ama makaatibtii maktabaadkii oo laibrariyada laga faa'iidaysanayay baad geysay wixii la mid ah xoolo baad maaragtay fardaad waqaftay siay dadka u fuulaan awr baa waqaftay xoolo kalaa waqaftay waxaasoo dhan waxaa la mida haddaadan wax kale heli karin waqafkaasoo kale dad baad waxaa u gadaysaa maacuunkii wax ku cuni lahaayeen inta maacuunkaas oo shaqaynayo haddaa adigu dhimato maacuunka intaas waqafka ah dadka aa siisay oo yacni shaqaynayo nool yahay ajarkaada kuu soconaya marka waqafka yacni sadaqa jaariya lilah wixii aa ka tagatay ceel baa dad u qoday biyey cabayaan waa sadaqa jaariya wax ku anfacaya wey markaa ka tagto kuu soconaya weya kan labaad waxa weeye cilmin yuntafacu bihi cilmi baad bartay cilmi lagu intifaaca kan ugu fiican waa cilmu shariica wey shareecada islaamka baa dadka bartay ama xirfad uu qofku ka kasban karo oo ku shaqaysan karo qofkii anfacayo baa dadkii bartay aanan hore loo aqoonin baa tustay intuu qofkaa ku intifaacayo ku noolaanayo qof kale uu sii barayo ajrigaadoo kuu soconaya cilmigaa shariica alislaamiya oo diinka aad dadka bartay inta diinka lasii nashrinayo ardadaada iyo ardadeedii waxay sii baraanba ilaa qiyaama saaca waa kuu soconaya cilmigaadaas waa kuu soconi wey maxaa yeelay maanta waxaan ognahay dad badan oo culumaa oo yacni dhintay laakiin kutub badan intay ummadda u qoreen cilmi badan lagu intifaacay ama ardadoodii culuum badan ay qoreen oo dad badan kusii faafiyeen ayagoo boqolaal sano mootan baa cilmigoodii maanta lagu intifaacayo boqolaal sano ayagoo mootan yaa cilmigoodii maanta lagu intifaacayaa wey oo waxtarayaa wey kuwaasoo kale waa cilmin yuntafacu bihi wey kan saddexaad waxaa weeye walad aad ka tagatay adiga owlaaddaada ka mid ah oo saalixa oo kuu soo duceeyo sadaqa kuu soo bixiyo qiraa'at alqur'aan iyo maaragtay duco iyo kuu sameeyo kaasoo kale waa waladkaadii adaa ka tagta waa kasabkaadii weeye ilaahay baa saalix kaaga dhigay markuu waalidku ku dadaalo tarbiyadiisi ku dadaalo tacliimtiisii uu ku dadaalo diinkaas ou baro ilaahu aabbahay u naxariiso hooyada iyo aabbahay allah u naxariiso intuu leeyahay waxa weeye ajrigaas oo kuu soconaya intuu saalixaya waladkaasi marka kaa dhashay oo keliya ma aha kaa dhashay kow sii dhalay wiilkaaga wiilkiisa gabadhaada wiilkeeda iyo gabadhay dhashay wiilkaada gabadhou dhalay waxaasoo dhan salaaxooda waa ku intifaacaysaa awoowaha iyo abkowga kuwa usii tahay waa ku intifaacaysaa weye kullama ay kuu duceeyaan oo makfiro iyo naxariis ay kugu duceeyaan dembi dhaaf iyo darajooyin sare inuu ilaahay ku siiyo ilaahay waa u aqbalayaa weye subxaana wa tacaala maxaa yeele ilahi wuxuu leeyahay innaa naxnu nuxyi lmowta wa naktubu maa qaddamuu wa aahaarahum dadka dhinta annagaa noolayno waxaanan qornaa wixii camalkii ay hormarsadeen oo iyagu la baashireen aahaartoodana waa qornaa waxay ka tageen waanu qorayna waa ceelkaas aad qodatay iyo sadaqada jaariga cilmiga muntafaca ah ee waladka saalixa wixii aad ku camal falatay ood adigu samaysatay weeyaan marka qofka wuu ku intifaacaa saddexdaas markuu ka tago wuu ku intifaaci wey marka qofka inuu xoolo kasbo si ou ummadda wax ugu qabto waa shay muhiima wey xoolo xalaala inta kasabtid inaad mujtamaca wax ku tarto waa wax wanaagsan weeye inaad inta cilmi barato aad dadka cilmiga barto waa shay ku anfacayo wey berrito markaa dhimato sidoo kaleeto yacni waxaa la yidhaahdaa guurka laftiisa inuu qofku guursado waa laga qaadanaya in lagu tirtirsiiyo waxaa laga qaadanaya yacni inuu qofku guursado in lagu tirtirsiiyo lagu boorriyo qofka guurso la yidhahdo si ilaahay hadduu u qadaray owlaad saalixa uu u helo walad saalixa markuu ilaahay ku siiyo waladka muxuu ku yimaadaa guuru ku yimaadaa soo maaha waladka ilaahay baa salaaxiisa iyo iyo fasaadkiisa hayo laakiin markaa adiga guursato horta waladaad hadduu ilaahay kuu qadaro waad heli sababtii baad la timi marka haddaad tiraa ma guursanayo macnaheeda waa iska xarimtay soo maaha waladoo dhan inuu ilaahay ku siiyo adaa iska joojiyey haddii ilaahay saalix kaaga dhigo ou rabbi intuu walad ku siiyo waladka saalix kaaga dhigana sababkii waad la timid waanad ku faa'iidaysaa weeyaan waa ku faa'iidaysaa markuu kuu soo duceeyo adoo qabriga ku jiro ayay owlaaddaas ducadooda ku anfacaysa ilaahay darajaad kugu siinaya wey marka saddexdaas arrimood yacni qof walbaba inuu ku dadaalo ayaa la rabaa si markuu dhinto camalkiisa berito oo ugu sii socdo alxadiidu alraabic waalarbacuun marwiyin can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal lla alay wasalam idaa maata alcabdu addoonka hadduu dhinto inqataca camaluhu camalkiisa wuu go'aya ilaa min alaatin saddex qof mooye saddex camalkood ma go'o saddex camalkii ay samaysteen ma go'o sadaqatin jaariya sadaqa soconayso oo jirayso qofkii ka tagto ow cilmin yuntafacu bihi cilmi wax tar lahoo ummadda wax u taray lagu intifaacay oo ummaddii ay ku intifaacdo wax u taray qofkii ka tegey isagana maaragtay camalkiisu go'i maayo oo waladin saalixin ilmo wanaagsan oo yadcuu lahu u soo duceeyana qofkii ka tagtaahi camalkiisu go'i maayo wey alxadiidu alkhaamis waalarbacuun xadiidkii shan iyo afartanaad marwiyun can asmar ibni mudarisin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam qaala saxaabigaas asmar ibnu mudaris la yidhaahdo ayaa laga wariyey inuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi man sabaqa ilaa maa lam yasbiq ilayhi muslimun fa huwa lahu man sabaqa qofkii hormaro ilaa maa shay u hormaro lam yasbiq ilayhi uusan kaga hormarin muslimin qof muslima uusan kaga hormarin fa huwa lahu asagaa iskale shaygaas shay baad adiga qofka ugu horreeye noqotay helo qabsado cid kaaga horraysana ma jirto waxa waaye shaygaas asagaa iskale qofka asagaa iskale waa milkinaya weyaan xadiidkaas abu daawuud ayaa soo saaray laakiin xadiidka sanadkiisa sheekh naasir wuu daciifiyey waa maaragtay waa daciif weeyaan macnuhu ka hadlaysa macno fiican wey xadiidkaas wuxuu kulminayaa yacni wuxuu uruurinayaa oo soo gelayo waxyaalaha soo gelaya waxaa ka mid ihi qofka dhul bannaan helay dhulkaas marka oo dhinsan dhul dhinsan oo eber ah helay markaa kabacdi nooleeyey dhulkaas nooleeyey waa soo gelaya waxa uu ku noolayn karo waxa weeye dhulkaas cidi ugama horreynin isagaa qabsaday markaasuu dhulkii darbi u sameeyey soo wareegsaday ceel buu ka qoday dhismou u sameeyey guryuu ka dhistay asagaa iskale waa milkinaya wey saa ugu horeeyey qofka milkinayo waa isaga walidaalikay kutubta axaadiista iyo waxaad ku arkaysaa kutubta fiqhiga waxay qoraan baab la yidhaahda ixyaa ulmawaat la yidhaahdo dhul dhintay oo adiga aa noolaysato adaa iska leh adaa iska leh marka yacni waxaa la rabaa dhul aan cidi kaaga horreynin haddii aad qabsato waad milkin laakiin maxaad ku milkinaysaa markaad noolayso wey dhulkaa markaa noolayso ayaad milkinaysaa biduun ixyaa haddaadan dhulkaa noolaynin oodan dhismo iyo wax lamida iyo calaamaad iyo ceel iyo waxba aadan ka qodin waxba aadan u samaynin ma aadan milkinin ma lihid adiga daarta usoo hormar ma lihid markaasoo kale waxaa la mid ah oo yacni arrintaanoo kale soo hoosgelayo ninka madaxda ahaa dowladdiibaa qofkan waxay siisay dhulkan dhul bay u goysay markaasuu dhulkaas noolaystay waa la siiyey warqadiheedii buu haystaa waa loo wuu dhista waan yacni maaragtay dhulkii meydka ahaa wuu nooleeyey isagaa iskale dhulkaas isagaa milkinaya wey yacni wuxuu fa huwa axaqu bihi baa le mar haddii madaxda dowladda ay bixiso isagaa ku xaqnimo badan laakiin ma milkinaayo hadday rabto dowladda waa ka qaadi kartaa qofka way kala wareegi kartaa waa laga qaadi karaa hadduusan camirin yani dhulka hadduu camiro asagaa iska leh waa milkinayo waxa wax lagu milkiye waa tacmiirka wa haddii dhulkii inta la siiyey dowladdan ay siisay uusan dhulkii camirin uusan dhismo iyo waxba uusan ku samaysanin oo qof kaleetoo camiraaya la helo oo inuu dhista rabo oo hagaajinayo asagaa loo yeeri waxaa leeya dhulka ama dhiso waa lagaa qaada haddii kale hadduu dhisan waayo waa laga wareejinayaa ciddii dhisaysaa markaas lagu wareejinayaa weyaan wax kasta kulligii oo qofka u soo hormaro ayaa la yidhaahdaa marka ixyaaulmawaadka macnahaasaa loo jeeda dowlad baa bixisay dhulkii waad noolaysay lagaama qaadi karo waad milkisay waa nooleyn weyse ayadoo dowladda ku siisay dowladda kaa qaadi karto cid kale kaama qaadan karto guri dad ay lahaayeen oo ay dhisteen yaad ama dhul ay u wareegsanaa oo ay wax ka dhex dhisteen oo dowladdii ay siisay yaa qof inta yimaadaba wuxuu leey anaa noolaystay qofkiina uu ka maqan yahay anaa dhistay buu leeyahay taasoo kale waa xaqdar waxa soomaaliya hadda ka dhacayoo kale xamaroo kale qadiyadan ka qayb gala waa niman baa ninbuu wakhtigii dowladda dhul buu lahaa dhulka wuu soo wareegsaday oo derbi ilaa laba mitira oo dhagaxa wuu ka dhistay guryuu ka dhex dhistay meel wuxuu ka samaystay digaagga iyo wax lamida lagu sameeyey wakhtigii dowladda ay jirtay yuu lahaa dadkii qaxay buu galay kuwaa iska meeshii iska degay markay midhaa tobaneeyo sano ku jireen waxay siraadeen idinka iskale kii mar dambuu soo noqday waxaa li war dhulkayga iiga kac waa diidey ilaa markii dambe ay dhaheen dadkooda inta la galay la yidhi war wixii sharciga islaamku ogolyahay hanal ku kala saaro markaasaan ka qayb galay raggii loogu yeeray wadaadadii loogu yeeran ka mid aha meeshii baan tagnay waxay soo wateen nimankii guriga xoogga ku haystay wadaaddo bay soo wateen waxay ku doodayaan ixyaaulmawaadka waatan annagaa iskala helaya waa ixyaa ulmawaad ninkan dhulka waa ka tegi yani anaa xoraystadii socotayoo kale xamar ka socotay muxuu siteen anaa xoraysta tiiyoo kale wa dhulkan ninkan waa ka cararay waa ka tegey anaa noolaystay buu leeyahy dhulkan anaa degana intaasoo sanaan ku dhex jiray war dhulkan dokumentigiisii waa kan ninkaanaa noolaysta hortaa cid ka qaaday dowlad ka ceshatayna lama arko waxaa yani dhulka asaga iskale iskaga kac wadaadka wuxuu ku doodaya ixyaa ulmawaad baa la yidhahdaa buu leeyahy ixyaa ulmawaadka usoo bixinay waa kanaay bal ixyaa ulmawaadka ka soo saar nin xoolihiis oo camirtay oo dhulkii nooleeyey ninka ka qaadi kara keen markay baasha almuruqaatu noqotay annaga waa iskaga tagna waxaan rabay nasiibkeeda qof wal meesha gaartay marka yacni mafhuum khaldan ay u fahmeen mafhuum khaldan ay ixyaa ulmawaadka u fahmeen wey marka mas'alada waxaa la rabaa dhulka qofkii ku soo hormaro shayguu ku hormaro u leeyahy maalan ugaartoo kalea la mid ah ugaartoo kale haddaa adiga ugaar aad qabsato inta ugaarsato aad u horayso qofka qabsada noqoto adaa ku xaqnimo badan adaa ku xaqnimo badan masjidka haddaad timaaddo oo booskan adiga ugu horrayso aad fadhiisato adaa ku xaqnimo badan ila adaa uga soo hormaray safkii ugu horreeyey iiga kac inuu qof gadaalka inta yimaaday gadaal ka yimid iiga kac ku dhaho ma soconayso adaa ku xaqnimo badan marka qofka shaygu u soo hormaro asagaa iska leh asagaana uga xaqnimo badan dadka kale weeye الحديث الخامس والأربعون عن أسمر بن, ابن مدرس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبق قفكي هرمر ilaa maa shay ku hormaro lam yasbiq ilayhi muslimun qof muslimo uga horreeyana uusan jirin qof muslima uga hormaro uusan jirin fa huwa lahu isagaa iska leh rawaahu abu daauud abu daauud baa soo saaray sanadkiisana waa iska daciif weeyaan alxadiidu asaadis walarbacuun xadiidkii lix iyo afartanaad marwiyun can ibni cabaasin radia allaahu canhuma cabdulaahi bni cabbaas baa laga wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam rasuulka ayaa wuxuu yidhi alxiqu alfaraa'ida biahliha alxiquu haleeshiya oo siiya alfaraa'ida waxyaalaha faradka ah furuudsa yacni furuud alfuruud almuqadara dhaxalka shayga xoolaha la dhaxlayo qof kastaaba qadarkii ow lahaabaa faraa'idka loo jeeda biahliha ahalkeedii siiya oo haleeshiyo siiya qofkii ulus lahaa uludkiisi siiya kii nus lahaa nuskiisi siiya kii rubuc lahaa rubciisi siiya kii uluaan lahaa uluaankiisi siiya saasaa loo jeeda famaa baqiya wixii soo haro oo furuudsaad faradka markii la qaybiyo qof walbaba qadarkuu lahaa markii la siiyo xoolaha wixii ka soo haraay fa huwa xoolahaasi shaygaa soo haray liwlaa rajulin qof nin kan ugu dhowaanshaha badan oo dakarin lab ah ayaa maaragta iska leh labka iska leh oo casabadii loo jeedo awlaa rajulin dakar ayaa iska leh wey xadiidkan muttafaqun calayhi weeye bukhaari iyo muslim baa soo saaray waa xadiis saxiixa weeye tirmidi abu daawuud ibnu maaja imaam axmed intaba way soo saareen xadiidka kalena aan ku darno waa isla socdaan alxadiid asaabic walarbacuun xadiidka toddobiyo afartanaad marwiyun can abi umaamata albaahiliyi radia allaahu canhu abuu umaamata albaahili saxaabigaasaa laga wariyey qaala inuu yidhi samictu rasuula allahi sal alay wasalam yaquulu nebiga odhanaya baan maqlay ina allaha qad acطaa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaarihin ina allaha alle qad acطaa wuu siiyey kula dii xaqin mid xaq u saaxiiba kulligii xaqahu xaqiisuu siiyey qof walboo xaq lahaa wixii ou lahaa ilaahay qur'aanka ugu sheegay uu siiyey rabbi falaa wasiyata dardaaran ma jiro liwaarihin qof wax dhaxlayo in wax loo dardaar maahay wax bannaan ma aha falaa wasiyata liwaarihin qof wax dhaxlayo dardaaran male uma dardaarmi kartid wey rawaahu abu daawuud waatirmidi wabnu maaja xadiidkaas yacnii waxaa soo saaray asxaabu sunanka saddex ka mid a ayaa soo saareen waana xadiid uu sheekh albaanina ku tasxiixiyey fii irwaa'i alkhaliil oo ku tasxiixinaya weeyaan labadaa xadiid marka waxay ka hadlayaan kan hore iyo kan dambaba axkaamu almawaariif wa axkaamu alwasaaya labadaasay ka warramaan dhaxalka iyo dardaaranka labadaasay ka warramayaan miiraadka waxaad og tihiin yacni waxa weeye alxiqu alfaraa'ida biahliha markuu nebigu yidhi iyo ina allaha qad acdaa kula dii xaqin xaqahu iyo faraa'idka ilaahay baa dhammaystiray qur'aanku ku dhammaystiray aayadda saddexda aayadooda fii suurati nisaa ku jirto yusiikum allahu fii awlaadikum lidakari midlu xadi ilunhayeyn ila aakhiri alaaya aayaddaas waxaa lagu faahfaahiyey qayb dhan aayadda ku xigto walakum nisfu maa taraka aswaajukum ayadana aayadda kusii xigto ayagana qayb dhan oo irtayga ka mida dhaxalka ka mida ayuu ilaahay ku faahfaahiyey aayadda ugu dambaysa suuradda suuratu nisaa ay ku dhammaato wayastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaalati in imru'un halaka laysa lahu walad aayaddaasna ayadana irtigii iyo dhaxalka ayaa aad loogu faahfaahiyey wey marka dhaxalka allaah qof walbaba xaqa ou lahaa aayadahaasuu ku siiyey qof walboo dhaxal lahaa dhaxalkiisa halkaasuu ku siiye weyaan marka dadku marka labaa loo qaybiya dadka wax dhaxlaya labaa loo qaybinaya inay yihiin asxaabu alfuruud ahlulfuruudaa la yidhaha ahlulfard baa la yidhahdaa waa dad wax loo qadaray iyo inay casaba yihiin oon waxba loo qadarin casabadu wax ma laha waxba ma yeelato casabadu xoolo ma yeeshaan macnaha farad muqadaraho waxaa waye boqolkii maxaa la yidhaahdaa xoolaha laba meelood meel bay leeyihiin saddex meelood labay leeyihiin lama dhaho casabada wixii soo haray qaataan marmaray qadaan markii dadka ahlu furuudka faradka ay qaataan qof baa wuxuu leeyahay nisfu buu leeyahay oo xoolihii markii la qaybiyo nus baa la siina mid baa waxaa la siinayaa saddex meelood meel baa la siinaya uluuu qaadani mid baa waxaa la siinaya saddex meelood laba meel oo uluaan la yidhaahdo ayuu qaadanaya midaa wuxuu qaadanaya sideed meelood meelaa la siinaya midaa waxaa la siinayaa afar meelood meel baa la siina mid baa waxaa la siinaya lix meelood oo la yidhaahdo yani afar meelood meel waa rubuc wey marka la yidhaahdo sideed meelood meel waa uman wey marka la yidhaahdo maxaa la yidhahda lix meelood meel waa sudus wey furuud lmuqadara la yidhahdaa dadka faradka iska leh haddii xoolaha ay dhammaystaan dadka casabada ahaa waxba u harimaya haddaynan ahlu farad joogin dad farad muqadara leh aynan jirin wax nus leh wax rubac lah wax tumun leh haddaynan jirin casabada xoolaha dhanma qaadanaysa hadduu rag yahay iyagaa iska leh haddii ahlu furuudka xoolahooda ay qaataan waxa soo hara casabada qaadato casabadu marka waa kuwe casabada waxaa la yidhaahdaa waa furuucda iyo usuusha oo qofka uu leeyahay baa loo jeeda asal iyo faraca la yidhahda gabadha waa ragga waa gabdhuhu wiilasha wiilasha gabdhahay tacsiibiyaan casabo ka dhigaan gabarh keligeed hadday joogto uusan wiil la jirin oo xoolahan odagaan uu ka tegin keligeed nusay qaadan nus bay leedahay laakiin hadduu wiil la jiro oo labada wiil iyo gabarh ay yihiin ayagaa xoolaha dhan wada qaadanaya xoolaha dhan gabadha casabo waxa ka dhigaayo wiilka haddaynan wiilka uu joogi lahayn ahlu faraday noqon lahayd nus bay qaadan lahayd xoolaha nusay ku qaadan laba gabdhood hadday ahaan lahaayeen iyo wixii ka badan tuluhaanay qaadan lahayd saddex meelood laba meel bay la tegi lahayd laakiin hadduu wiil la joogo xoolaha waa wada qaadanayan haddaan wax ahlu farad oo kale uysan jirin ayaga ahlu faradnimadii way ka baxayaan casabay noqona haddii wiil la joogo waxaa loo jeedaa ahlu faradka marka waxaa la yidhaahdaa aabbaha adig ku dhalay iska daa faraca adiga aad wiilkaada aad dhashay xoolaha waxaa la yidhaha waa casabow casabow noqonaya wey kuwuu sii dhalo waxaasoo dhan way noqonayaan casabaa la yidhahda waa qaraabadii ugu dhoweyd weeye meydka ugu dhoweyd baa loo jeeda ahlu faradkana dad badanaa soo geli karo hooyada ahlu farad weeye ee haweenta xaaskaaga ahlu farad weeye oo yacni irtiga hadda kama wada hadlayno hadalka duuduubaan uga hadlayna aabbaha waa casabo way xoolaha dhan buu qaadanaya aabbaha hadduu meydka dhinto oo wax jooga la arag isaga qaadanaya marna ahlu faradoo noqona marna casaboo noqon kara ahlu faradnimo waxbuu ku qaataa goormuu noqona markay owlaad joogto carruur markay joogto oo odagaan meydka carruurow dhala hadduu joogo ahlu faraduu tegaaya laakiin haddaanan farac uusan jirin casabou noqonaa xoolaha dhanoo wada qaadanaya laakiin yaa ka dhigay ahlu farad ka dhigoo qadar siiye owlaadda meydka uu dhalay ayaa ka dhigaysa ahlu farad ka dhigaysa wey marka mas'aladaas waxa weeye qaybta casabada marmaraan casabada waxba u soo harin oo ahlu faradkii qaadanaya maalan haween baa dhimatay waxay ka tagtay ninkeedi wakhtigii cumar ibn khataab radia allaahu canhu waxay ka tagtay ninkeedii iyo hooyadeed iyo yacni walaalo ku hooye ah walaalo ku hooye ah iyo walaalo ayada la dhashay oo ku hooye iyo ku aabba ah bay ka tagtay marka walaalaha ku hooyadii ku aabbaha ah waxay noqonayaan waa waa casabay noqonayan casabay noqonayan waa ashiqaa baa la yidhahda markii ninkii yacni owlaad kama aynan tegin sooma jeeda carruur ma aynan dhalin haweenta carruur ma aynan dhalin ninkii marka nusuu qaadanaya nus buu qaadanaya laakiin hadday carruur ama asaga ha u dhasho ama nin kale ha u soo dhashay ay jiri lahayd afar meelood meeluu qaadan lahaa laakiin hadda nusu qaad owlaad la-aanta waxay gaarsiisay inuu nus qaato hadday owlaad jiri lahaydna ka yaru qaadan lahaa hooyadii dhashay sudusay qaadatay sababta walaalo badan baa meeshii joogo waxaa soo haray walaalihii ku hooyada ahaa iyo kuwii ku hooyay ku aabba ahaa yaa dhaxalka iska lahaa waxaa la rabay kuwa ku hooyada ku aabbaha inay wax qaataan soo maaha kuwan ahlu farad bay noqdeen ulukii soo hara iyagaa la siinaya kuwii ku hooyada ahaa baa la siinay markaasaa waxaa cumar uu qadiyey kuwii ku hooyada ku aabbaha ah buu qadiyey markaase waxay dhaheen cumaray u tageen markaasay dhaheen cumarow maxaa noo qadisay hadda ahlu faradkii baa xoolihii dhammaystow yidhi dadkii faradka iska lahaa baa xoolihii dhammaystay idinka waxaa tihin casabo dadku waxa soo hara qaadan lahaa baa tihin hadda waxba idiima hadhin markaasay inta hadleena waxay dhaheen hab abaanaa ximaaran ow xajaran ulqiya fi lbaxr cumaroo waxaad ka dhigta aabbaheen dhagax inuu yahay ama dameer ou ahaayo badda lagu tuuray kaba dhigba afalasna biummin waaxidin kuwaasoo ku hooyo maahin hooyo nin wax ku qaateena maxaa anaga noo diiday annaga wayna dhasheen isku hooyaan wada nahay kuwii ku hooyada ahaa keliya oo ku aabbaha ahayn baa qayb qaatay annagaba ku hooyaan nahay maxaa naloo qadiyey marka cumar hadalkaas waxaa waaye wuxuu uga baxay wax in wax loo soo celiyo mooye wax ay leeyihiin oo faradka xaq uu sharcigu uu siiyey ma jirto marka sidaa darteed dadka qaraabadaa la rabaa marka inay wax u soo celiyaan wax ku turtuuraan marka wuxuu yidhi alxiqu alfaraa'ida biahliha dadka ahlu faradka qof walbaaba wixiisa ha la siiyo famaa baqiya baa layidhi marka casaba hadday wax u soo harto faliwlaa fahuwa liwlaa rajulin dakari casaba waxaa noqonaayo qofka ugu dhowaanshaha badan oo labka ah wey dumar ma ah dumarka ahlfarad bay tegeen haddaysan wax casabeeyey aynan xadiidkaas arrintaas ayuu ka hadlay xadiidka dambe qaybtiisa hore ina allaha qad actaa kula dii xaqin xaqahu waa waa ahlu faradkii wey oo hadda aan ka soo hadalnay ayuu tilmaamay wey laakiin qaybtiisa dambe falaa wasiyata liwaarihin macnaheedu waxa weeye cillay u tahay qaybta dambea cillo ah sababta ilaahay qof walbaaba waxaa la leeyahay qof loo yacni oo waarifahoo wax dhaxlayay qof dhaxalka wax ku leh looma dardaarmo xoolaha waxaas intaasa laga siiyo lama yidhaahdo sababtu waa maxay ilaahay baa qof walbaaba xaqiisii caddeeyey xaq buu leeyahy qofka waaridka marka ku noqod ma leh ilaahay baa dhammaystiray marka dardaaran ma jiro qofka marka waxaa la rabaa yaa wax loo dardaarmaa qof aan warasada ka mid ahayn ayaa wax loo dardaarmaa qofka markuu dhimanayo inuu yidhaahdo owlaaddiisi wiil ka mida ama gabdhihiisa gabarh ka mida inuu yidhaahdo gabar hebla aniga intaas u dardaarmay ayadoo dhaxalka wax ku leh lama ogola dhaxalka ayadoo wax ku leh inuu yidhaahdo gabar heblaan wax u dardaarmay ama wiil hebelan wax u dardaarmay oo dhaxalkii wax ku leh looma ogolo inuu dardaarmo waa mulqa warkaas waxba kama jiraan lama siina hadalkaas waa la tuuri wey yaa la rabaa marka in loo dardaarmo waxaa loo dardaarmaya qof aanan dhaxalka waxba ku lahayn ama qaraabada ha noqdo oo aan dhaxalka wax ku lahayn ama yousan noqonin cid kale u dardaarmi karta xoolahaada aad siin karta laakiin shardi baa ku xiran shardi baa ku xiran shardiga ku xiran waa maxay qofka hadduu qani yahay dhimanayo nin xoolo badan leh dadkii dhaxalkiisii lahaa ama waalidkii ama walaalihii ama maaragtay maxaa la yidhaahdaa hooyadii ama aabbihii ama carruurtou dhalo isku wada dar dadkii dhaxalkiisa lahaan lahaa hadday ay xoolo ku filan oo uga tegayo oo wax ka soo hari karaan la sadaqeeyo markaasaa loo ogol yahay inuu wax maaragtay dad kale u dardaarmo laakiin hadday ilmihii ay xoolo badan uusan haysanin ninkan axadkan dhimanayo xoolo badan ma hayso carruurtiisaaba u baahan dadkii dhexlayaa u baahan markaasoo kale qof kale inuu soo geliyo lama ogolo dardaaran looma ogolo inuu uludka xataa dardaarmo looma ogolo weya maxaa yeelay yacni nebiga wuxuu yidhi an tadara warahataka agniyaa'a khayrun lahum min an tadarahum caalatan yatakafafuuna annaasa inaad ilma carruurtaada ka tagto ayagoo xoolo leh oo akhniyo dadka su'aashooda ka kaaftoomo yaa waxay ka khayr badan tahay inaad ka tagto ayagoo fuqaraa oo xoolahooda aad dadka inta siiso ay markaa dadka tuugsadaan dadka ay baryaan taasoo kale wax wanaagsan maaha marka waa loo diidaya hadduu faqiir yahay wasi ah oo loo dardaarmay ulu loo dardaarma meesha ma imaanaya hadday dadkii fuqara yihiin waa laga joojinaya marka waxaa la rabaa waxaa la rabaa qofka markuu wax dardaarmayana waa inuusan ulu ka badnaanin xoolaha uu dardaarmayo saddex meelood meel inuusan ka badanin baa la rabaa weliba uludku waa badan yahay lama waa badan yahay nabigu wuxuu yidhi wauluu kaiirun ulukaba badan ow kabiirun yani waa asagaaba tiro badan ulu iyo wax ka yar inuu dardaarmo baa laga rabaa sidaasoo kale wey hadday xoolaha hani ou yahay oo ilmihii xoolo ku filan dadkii uga tago warasadiisii waxa weeye wax soo haraan inta soo hartay waa dardaarmi karaa laakiin waa inuu ulu iyo wax kasii yar ou noqdo ulu wax ka badan hadduu dardaarmo waa laga joojinaya wey lama ogolaanayo الحديث السادس والأربعون مرويا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم alxaqu alfaraa'ida biahliha alxiqu haleeshiya alfaraa'ida maqaadiirtii faraaid waxaa loo jeeda qadarkii qof walba ou lahaa ansibadii nisaabkii qof walba ou lahaa biahlihaa ciddii iska lahayd haleeshiyo siiya famaa baqiya wixii haro faliwlaa rajulin dakarin waxaa weeye nin oo lab ah oo ugu dhowaanshaha badan aqrab ah meydka ugu dhowaanshaha badan kaasaa la siinayo alxadiidu asaabic waalarbacuun xadiidkii toddobiyo afartanaad marwiyun can abi umaamata albaahiliyi radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sal alay wasalam yaquulu rasuulkoo leh baan maqlay ina allaha qad acdaa wuxuu siiyey rabbi kula dii xaqin qof kastoo xaq u saaxiib ah xaqahu xaqiisa buu siiyey falaa wasiyata dardaaran ma jiro oo loo dardaarmo liwaariin qof wax dhaxlayo inaa u dardaaran tahay wax soconaya ma aha rawaahu abu daauud wtirmidi wbnu maaja alxadiiu athaamin walarbacuun can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sal alla alay wasalam xadiidkii siddeed iyo afartanaad abuu hureyra baa laga wariyey inuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi alaaatun saddex oo dadka ka mid ihi xaqun waxaa waajib ah oo xaq ah calallaahi alla waxaa ku xaqoo isku waajibiyey cawnuhum gargaarkooda inuu ayaga u kaalmeeyo rabbi baa isku waajibiyey saddexdaas saddexdu waa kuwe almukaatibu almukaatabu ama almukaatibu kii la qortay sayidkiisi wax la qortay ama almukaatabu kii wax lala qortay oo sayidkiisi wax la qortay ismu faacil ismu facuul kaan rabna waa ka dhigi karna oo yuriidu doonaya aladaa inuu guto xaqii inuu iska bixiyo rabo ilahay waa u kaalmaya kan labaad walmutasawiju midka guursanayo oo yuriidu doonaya alcafaafa inuu dhowrsado oo zinada iyo muxaramaadka iska ilaaliyo rabo asagana ilahay waa u kaalmaynaya walmujaahidu qofka jihaadka ku jiro oo dagaalamayo fii sabiiliillaahi ilahay jidkiisa ku dagaalamayo inay kelimadda alle kor noqotana isagana ilaahay baa isku xaq yeelay inuu u gargaaro oo u kaalmayo rawaahu waxaa wariyey ahlu sunan asxaabu sunan ayaa wariyey ila nasaa'iyo kadalika imaam axmedna xadiidka waa uu soo saaray wey xadiidkan saddex arrimood ayuu ka warramay saddex qof inuu ilaahay u kaalmaynayo saddexda qofood wax ay ayagu leeyihiinoo alla ay ku leeyihiin maahee allah isdul saaray allah isku waajibiyey cid ku waajibisa ilaahay lama arko asaa isku waajibiyey muxuu isku waajibiyey saddexdaa inuu u kaalmeeyo u gargaaro saddexdu waa kuwey kan koobaad mukaatab baa laydhaha mukaatab macnaheedu waxa waaye qof addoonsi ku jiro waxyaalahay ka mid tahay oo addoonsiga lagu baabi'inaya ayay ka mid tahay qof baa wuxuu yidhi war anigu waan aqaanaa addoon buu ahaa nin buu addoon u ahaa wuxuu le magaaladii waan aqaanaa waa shaqaysan karaa waa isdabari karaaye nihow i xuree addoonnimadan iga xuree markaasuu leeya anku xureeya xoola ii keen xoola imisaad rabtaa qadaray ku heshiinaya xoolahaas ay ku heshiiyaan ninka doonayo inuu xoolaha ninkaa inta siiyo ka xurooba rabaayo ilaahay waa u kaalmaynaya xoolahaas inuu helo baa loogu kaalmaynaya walidaalika ayaa maaragtay ilaahay uu leeyahay aayad aayaddan ay ku daraan wa atuuhu min maali illaahi aladii aataakum dadka mu'miniinta kalea lala hadlaya dadka mukaatibiinta ilaahay xoolahu idin siiya wax ka siiya bayt zakada in wax laga siiyo wa firiqaabidii buu soo gelaya wa fi riqaabidii dadka addoonsiga ku jiro in la siiyo sakada qeyb baa laga siinaya si loogu xureeyo marka kaasoo kale ilahay baa u kaalmaynaya kan labaad waxa weeye waa qofka doonayo guur una doonayo inuu ku dhowrsado owlaad ilaahay ka siiyo xaaraanta iyo macaasida uu kaga badbaado qofka doonayana hadduusan xataa wax ku filan weyn uusan haysanin ilahay baa u gargaaray niyadiisaasaa loo yeeli waa loo gargaari ilaa wuxuu ku guursado ou ilaahay siiye subxaana wa tacaala xaaskiisana uu ku maaragtay masaariiftooda uu ku biilan karayo ilmaha yimaado ilaahay baa ugu kaalmaynaya subxaana wa tacaala kan saddexaad waa qofka mujaahidka qofka mujaahidka ah oo ilaahay jidkiisa ku jihaado isagana ilaahay baa u kaalmaynaya sababta naftiisii iyo maalkiisiiba wuxuu rabaa ilaahay inuu ugu gargaaro diintiisii ilaahay waa u gargaarayaa nasri buu cadowgiisa ka siini ilahayna waa u kaalmeynayaa wey marka saddexdaas ayuu maaragtay xadiidka noo sheegay inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu u gargaarayo u kaalmeynayo alxadiidu athaamin waalarbacuun xadiidkii siddeed iyo afartanaad marwiyin can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi alaaatun saddex xaqun waxaa xaq ah cala allaahi alla waxaa ku xaqa oo isku waajibiyey cawnuhu gargaarkooda almukaatabu kii wax lala qortay ama almukaatibu kii wax la qortay sayidkiisii madaxda u ahaa kan wax la qortay oo heshiiska la galay haddaa intaa keento waan ku xurayni saasoo kale la galay yuriidu doonayo aladaa'a inuu guto doonayo xoolaha inuu iska bixiyo doonayo kaa ilaahay waa u kaalmeynaya waalmutasawiju ka guursanaya guurka dalbayana yuriidu alcafaafa dhowr sana doonayo ilaahay waa u kaalmeynaya oo xaaraantii macasida iska ilaaliyo waalmujaahidu qofka jihaadka ku jiro fii sabiili illahi alla jidkiisa ku dagaalamayana ilaahay waa u gargaaraya weeyaan marka xadiidkaas waa xadiis isagana haabita oo sugan weeyaan hada wabillahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina maxamed